faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyow cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
jabco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobada maanta aan kugu haynana waxaa ka mid a waxgaradka degmada wadlanweyn oo guddoomiyaha degmadaasi ugu baaqay inuu iscasilo kuna eedeeyey musuq maasuq iyo wax isdabamarin maamulka degmada wadlanweyn oo lagu eedeeyey wax ka qabasho la'aanta dagaalbeeleedyada ku soo laalaabtay ee degmadaasi ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo lagu wareejiyey amniga magaalada xeraale ee gobolkaani galgaduud musharaxiinta maamulka jubbaland oo sheegay inay kalsoonidii kala laabteen guddiga doorashooyinka maamulkaasi madaxweynaha maamulka puntland oo amar culus duldhigay golihiisa wasiirada laamaha ammaanka maamulka jubbaland oo sheegay inay al-shabaab ka faa'iidaysanayaan kala aragti dugnaanshaha siyaasadeed ka jira deegaanada maamulka jubbaland saraakiil iyo kalkaaliyaal caafimaada ka tirsana ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo la dalaacsiiyey kadib munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho maamulka puntland oo xabsiga dhigaya shakhsiyaad ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ka guddoomiyey lacag la sheegay in lagu dhisay waddo ku taalla magaalada boosaaso guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle oo magaalada beledweyne kulan kula qaatay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo qaabilsanaha qaramada midoobey ee soomaaliya oo magaalada baydhabo ka sheegay qorshe looga hortegayo abaaraha soo noqnoqda shacabka magaalada laasocaanood oo ka soo horjeestay go'aana uu soo saaray madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni qodobadaasi wixii nagu soo kordha warka duhur ayaad ku dhegaysan doontaan u diyaargaroob asagoo intaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco taariikh sagaal iyo tobanka bisha toddobaad labada kun toban iyo sagaalka haatanna warkii oo dhana waxgaradka degmada wallaweyn ayaa waxay guddoomiyaha degmadaasi ugu baaqeen inuu iscasilo waxayna ku eedeeyeen musuq maasuq iyo wax isdabamarin dhanka kale maamulka degmada wallaweyn ayaa waxaa lagu eedeynayaa wax kaqabasho la-aanta dagaalbeeleedyo dad badan ay ku dhinteen oo ku soo laalaabtay degmadaasi cumar xaaji aadan cumar wardoon ayaa warkana ka soo diray gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid a bulshada ku dhaqan degmada wallaweyn oo la soo xiriiray xafiis wareedka rediyo cadaado ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay eedan ay ujeediyeen maamulka degmada wallaweyn bulshadan oo diiday in codadkooda iyo sidoo kale magacyadooda aan u adeegsano qalabka warbaahinta ayaa waxaa maamulka degmadaasi ay ku eedeeyeen inuu ka gaabiyey dib u heshiisiinta beelaha wada dega degmadaasi maadaama maalmihii dambe degmadaasi ay ka taagnaayeen xiisado iyo sidoo kale dagaallo u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee wadadiga qaybo ka mid a degmadaasi wallaweyn waxaana dadkan ay sheegeen in xilligan bulshada ku dhaqan degmada ay u baahan yihiin isu keenid islamarkaana in loo qabto shirar dib u heshiisiina si loo dhameeyo waxyaabaha keenaya isku dhaca beelaha sidoo kale bulshada ku dhaqan degmadaasi maamulka degmada waxa ay ku eedeeyeen in si cad ah ay u musuq maasuqeen raashin gargaar ah oo loogu talagalay bulshada ku dhaqan degmadaasi maadaama maalmihii dambe degmadaasi ay kusii qulqulayeen gawaari fara badan oo ay saarnaayeen raashin loogu talagalay bulshada ku dhaqan degmadaasi ha yeeshee maamulka degmada ayaa la sheegay in ay ku sameeyeen musuq maasuq islamarkaana suuqyo ku yaala degmadaasi iyo meelo kale oo gobolka ka mid a ay ku iibsadeen raashiin fara badan islamarkaana ka midka ahaa raashinkii loogu talagalay bulshada taagta daran ee ku dhaqan degmadaasi wallaweyn waxaana bulshada ku dhaqan degmadaasi ay ugu baaqeen maamulka degmada gaar ahaan guddoomiyaha degmadaasi maxamed siidow cabdiraxmaan inuu iska casilo xilka guddoomiyenimo maadaama uu ku fashilmay hogaaminta bulshada cumar abukar xaajaadan warbaahinta radio cadaado shabeellaha hoose mahadsanid cumar musharaxiinta maamulka jubbaland ayaa sheegay inay kalsoonidii kala laabteen guddiga doorashooyinka maamulkaasi kadib markii shalay guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland ay soo saareen shuruudo adag oo la hordhigay musharaxiinta madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa qaar ka mid ah musharaxiintaasi waxa ay sheegeen inay kalsoonida kala laabteen guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland qaar ka mid ah musharaxiinta maamulka jubbaland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay shaaciyeen inay kalsoonida gebi ahaanba kala laabteen guddiga doorashooyinka maamulkaasi musharaxiintan ayaa tilmaamay in xubnaha guddigan inay garab ku yihiin islamarkaana ay taageero u hayaan islamarkaana ay taageero u yihiin madaxweyne axmed madoobe oo ay u olooleynayaan sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale waxa ay ku eedeeyeen inay hareer mareen habraaca doorashada dowlad goboleedka jubbaland iyagoo sheegay in waajib ay ahayn inay korjoogto ka noqdaan dowladda federaalk soomaaliya iyo beesha caalamka axmed madoobe diyaaroo maaha ee doorasho xor iyo xalaal oo lagu tartamo qofkii inay alfaasoo dhaqaaban lahayn axmed madoobe wuu diiday mar hadday sidaa tahay ee marka doorasho igu sawiraan oo been ah oo qof kusoo ku shubanayo inaan ka qayb galano waa diiday sidoo kale waxaan kalsoonidii kala laabanay ee guddiga ee doorashada oo isku bedelay kaabeynaro ama kuwa u ololaynaya axmed madoobe oo askar ah waa dhexdhexaadyaayba ka baxeen guddiga waxaa la rabay in in mataqaanaa ee annaga musharaxiinta isbardoonka ah ama gooha musharaxiinta ee la yaqaano caadiga ah ee soomaaliyeed iyo axmed madoobe tiimkiisa wixii musharaxa mar hadduu diiday odayaasha dhaqanka mar hadduu dadkii xirxiraayo odayaasha dhaqanka mar haddii musharaxiin badan oo dadka lagu dhibaateeyey ama lagu xirxiray mar haddii askartii asagoo gacanta ku haya iyo wixii oo dhan iyo bangiga dhexe iyo degmada kismaayo haddii balaanta hadda lagu sheego waa kismaayo keliya oo aan lo- loo aan loo geli karin marka waxay noqonaysaa markaa annaguna inaan diidno dowlad dowladda soomaaliya inaan diidno beesha caalamka inaan diidno axmednada suu weligiiba ahaa jimaatina iskaaldooniya meesha degan oo dowladda kenya uun keliya ka hesha saboort oo mataqaan axmed maanta waa loola adeegsanaya dowladda kenya ku shaqaysanaysa marka arrintaana waa arrin soomaalinimada ceeb ku ah ee wax shacbiga soomaaliyeed guud ahaan ama gaar ahaan diiri shuruudaha horta iyo adiga diiri soomaaliya ee doorashooyin badan bay soo gashay federaalka baa soo galay kare waa puntland baa gashay ee waxaa gashay maxaa koonfureed baa gashay hirshabeellaa gashay ee waa kii ay dowlad goboleedkan ee galmudug soo galay diiri guddiga doorashada waxay arrintooda ku eg tahay soo xulista ee ama qabashada araajida dadka ee odayaasha dhaqanka soo xulaan intaas weeye mar haddii baarlamaanku uu xirmo liiskiisu uu kala fadhiga koowaad baarlamaanku fadhiisto qofka ugu daaweynbaa guddoomiya qofkaasaa marka uu ku dhawaaqaa guddi doorasho oo xildhibaano ah oo la baariyey oo marka waajibaadku ay tahay doorashada guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka iyo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli shalay guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland ay soo saareen shuruudo adag oo la hordhigay musharaxiinta maamulka jubbaland sanadkana u taagan qabashada hogaanka sare ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland isdiiwaangelinta ayaana shalay si rasmi ah uga bilaabatay magaalada kismaayo taasoo ku eg maalinta berri ah oo sabdi ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha toddobaad sannada labada kun toban iyo sagaalka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa amar culus duldhigay golihiisa wasiirada madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa amar culus duldhigay golaha wasiirada maamulkaasi kadib shir ay ku yeesheen magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa faray dhammaan golihiisa wasiirada inay fuliyaan wareegto uu shalay soo saaray oo la xiriirtay inaan la deegaansan dhuldaaqsimeedka dooxooyinka ah ee ee waaw iyo bixin sidoo kale waxa uu tilmaamay in amarnimo aan la ogolaan doonin in la dego ama la dhisto dhuldaaqsimeedyada ku yaala deegaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa xusay in ka maamul ahaan tillaabo adag oo sharciga waafaqsan laga qaadi doono ciddii amarkaasi u hoggaansami weysa ugu dambeyn waxaa ugu baaqay dhammaan shacabka iyo dadka reer puntland in ay fuliyaan amarkan islamarkaana ay ka shaqeeyaan horumarka deegaanadooda dowlad goboleedka puntland oo ah maamulkii ugu horreeyay ee ka asaasma dalka ayaa waxaa muddadii uu jiray uu ku tillaabsanayay horumaro kala duwan kuwaasi oo la xiriira dhinaca dhismaha iyo dowladnimada laamaha ammaanka maamulka jubbaland ayaa sheegay in al-shabaab ay ka faa'iidaysanayaan kala aragti dugnaanshaha siyaasadeed ee maamulkaasi ka dhex jira xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya magaalada kismaayo ee xarun kumeel gaar u ah maamulka jubbaland waxaa si xiriir uga soconaya shirarka looga hadlayo ammaanka kadib weerarkii al-shabaab jicmi lasoo dhaafay ku qaadeen hoteelka casaasiyay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaas oo al-shabaab ay ku dileen dad kor u dhaafaya labaatan ruux kuna dhaawacmeen in ka badan konton kale wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo ka duuleysa inuu soo noqdo mid lamida weerarkaasi ayaa waxay haatanna ka wadaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dadaalo la xiriira dhiirigelinta shacabka ku nool kismaayo kaas oo looga hortegayaa weerarada al-shabaab ay ka geystaan qaybo ka mid ah maamulka jubbaland afyeenka wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo warbaahinta kula hadlay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in al-shabaab ay ka faa'iidaystaan muuqaalada doorashooyinka jubbaland balse arrinkaas uu dhammaaday cabdinuur maxamed axmed oo ah afyeenka wasaaradda amniga maamulka jubbaland ayaa shacabka kismaayo ugu baaqay inay la shaqeeyeen hay-adaha ammaanka si ay u soo laaban weerarka jimci lasoo dhaafa ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa la doonayaayo dad afaad shaksiyaal ay isku dayayaan in mar walba ay amniga khalkhal geliyaan ayagoo kaga faa'iidaysanaya xaaladda doorashada iyo waktiga aan ku jirna ayagoo kaga faa'iidaysanayo waxaan leeyahay marka amnigiina cid aad magan ugu noqonaysaa ma jirta hadduu ilaahayno amnigana waa wax dadka ka dhexeeyo qofka siyaasadda doonaya ama masarka inuu qabto doonaya iyo qofka in wax loo qabto doonayaba dhammaan waxaa wada quseeya amniga amniga in laga wada qayb qaato ayaan ugu baaqaynaa hadduu ilaaha idmo cid amniga marti looga noqon karo ma jirto amniga nin walba mas-uuliyaddiisa ayaa ka saaran mas-uuliyadda adi marka dhankaaga ka saaran xagso qofka kalena ki- kiisa ayuu xagsanaya hadduu ilaha idmo insha allah abdinakariim mar walbana waxaan leeyahay lala shaqeeyo laamaha amniga ee naftood horiyaasha ah aad arkayseen habeen hore wiilashii reer jubbaland ee ciidamada ahaa waxay kusoo afjareen wakti gaaban cadow aad iyo aad dhegabtiisa loo soo mareegay dhibaatada ay sameynaya ad arkaysay naftooda ayay u hureen dabaq ayay ugu daateen ugu dambeyna ay qaar nool iyo qaar meyd ayay meesha kasoo saareen wiilka marka intaa naftiisa bixinayo berku ma ku fulno laakiin waxa uu go-aansaday waxay tahay dadkiisa iyo dalkiisa inuu badbaadiyo haddaad marka shacabka day la shaqeyn wayn dhibaato weeye anagoo aad u galowsan ama og in shacabka reer jubbaland ay la shaqeynayaan ciidamada
saraakiil iyo kalkaaliyaal caafimaad oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa la dallacsiiyey kadib munaasabada ka dhacday magaalada caasimaddahi muqdisho sharmaake maxamed maxamuud ayaa faahfaahinay kusimaha taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeye gaas cabdi xasan maxamed ayaa shalay garaada siiyey siddeetan iyo saddex xubnood oo isugu jira dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaad ee la siiyo darajooyinka sarkaalnimo ayaa waxay dhowaan ku soo biireen ciidanka xoogga dalka soomaaliya taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka sareeye guutooda waa yuusuf raage ayaa u sheegay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka inay aqoontooda wax ugu qabtaan ciidanka dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbaratay ka soo baxay muxuu ahay u sheegaya jaamacadaha gudaha dalka iyo dibaddiisa intaba inay ku soo biiraan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhakhaatiirtii ee muxuu ahay ii sheegaya kusoo barata ummadooda wax usoo baratay inay yidhaahiin may aan hormarinno si aan uga gudubno marxaladda maanta aan ku jirno ugana gudbaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya marxaladda uu ku jiro aan hormarinno kusimaha taliyaha ciidanka xoogga dalka ahna taliya ku-xigeenka ciidanka sarreeye gaas cabdi xasan maxamed ayaa kula dardaarmay xubnaha darajada la siiyey inay u diyaargaroobaan shaqo adag maadaama ay ciidamada xoogga dalka ku jiraan dagaal adag waxaan idinkula dardaarmi lahaa saraakiisha dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha iyo farsamayaqaanada caafimaadka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan colalkiisa madaxa bannaan gobolladii maamul goboleedyada dhammaan ciidankani inuu gaaraa la rabaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya meel kasta oo uu joogo maanta waxaa la rabnaa inaanu ka hadlo dhakhtar shaqaynaya bishii disembar ee sanadkii tegay ayay ahayd markii ugu horreysay ee ay si rasmi ah u shaqo bilaabeen kooxdan ka kooban dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaad maxsanid sharmaake maamulka puntland ayaa xabsiga dhigay shakhsiyaada ra-iisul wasaare xasan cali khayre ka gudoomay lacag la sheegay in lagu dhisayay wado ku taala magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya xarig magaalada boosaaso lagu geystay saddex shakhsi oo caan ka ah gobolka bari kuwaasi oo ku howlanaa dhismaha waddo ku taalla magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland sida wararku sheegayaan xarigga raggan ayaa waxaa amray madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyagoo loo haysto inay ka dhiga furaysteen amar ka soo baxay madaxtooyada maamulka puntland ee garowe xubnaha la xiray ayaa waxaa magacyadooda lagu kala sheegay nabadoona maxamed ibraahim xaaji faarax gudoomiyaha amal bangi ee magaalada boosaaso maxamed faahiye iyo injineer maxamuud maxamed maalfo ilawareedya lagu kalsoonaan kara ayaa waxa ay sheegeen in tilaabadan lagu xiray xubnahan ay timid kagadaalmar ay qabteen lacaga dhan boqol iyo konton kun oo dollar kana timid dowladda federaalka soomaaliya taasi oo puntland ay doonaysay in ay maamusho siciid cabdulaahi deni ayaa mas-uuliyiintan amray inay xukuumadda federaalka soomaaliya ay dib ugu celiyaan lacagtaasi balse waa ay diideen iyaga oo ku andacooday in khilaafka labada dhinac ayna waxba ka qusayn oo adeegidda bulshada islamarkaana ay doonayaan in lacagtan ay ku bixiyaan halkii loogu soo talagalay ee lagula ballamay in ay ku dhisaan gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa magaalada beledweyne kulan kula qaatay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan bashiir cabdulla cusmaan ayaa warkaana ka soo diray gobolka hiiraan gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle cismaan barre maxamed ayaa magaalada beledweyne kula kulmay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan waxayna ka wada hadleen sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinka ka jira gobolka hiiraan qaar ka mid ah odayaashii ka hadlay kulankii ka dhacay magaalada beledweyne ayaa dardaaran u jeediyey gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle
odayaasha dhaqanka waxaan ognahay iyada oo dowlad ay jirin ayay dadka soo dhaqaayeen hadday dowlad jirtani waxaan jecelnahay inay dadka dhaqaan yacni kaalintoodana in la siiyo ayaan dowladda gaarsiin doonaa insha allah hadduu ilaahi yidhaaho maxaa idin dan eh maxaa hirshabeelle ka faa'iideen maxaad ku khasaarteen la dhaha waa ninkii koowaadaan leeyahay annaga waxaan isleenahay hirshabeelle markaan runti sheegno inaan isku yimaano reer reer hirshabeelle mas-uuliyiintiida aad noo timaadeen aan xisaabtanno waxaad noo qabateenna aan sheegno waxaad naga bi'iseenna aan sheegno adinkana waxaad noo qabateen aad noo sheegteen gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda ee maamulka gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay waxay inoo tahay anaga muhiimad gooni ah iyo isxoguraysiga ku saabsan bulshada reer hiiraan gobolka hiiraan ku nool degmada beledweyne khaasatan iyo guddoonka odayaasha iyo culamaa udiinka waxgaradka halkan iga muuqda waxaan daree waxaan dareemi karaa maanta culeysyada iyo jawiga jira gobolka hiiraan degmada beledweyne oo muddo saddex sano aan ka socon waxa lacaga shilin soomaaliya culeysyada ugu ballaaran ugu dambeyntii waxaa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle cismaan barre maxamed waxaana uu baaq u jeediyey shacabka ku nool gobolka hiiraan asigoo ugu baaqay inay la shaqeeyaan madaxda hirshabelle si horumar loo gaaro waxaad ogtihiin maamulkan inuu dhismay wakti kala guur ah dowladdii hore soomaaliya iyo dowladda dambe wakti yacni gabagaba ayuu dhismay runtii wax badan uma qabsoonin maxaa yeelay dowladdii kale ilaa ay kala qabsanaysa dalka iyo anagoo cusub ayaa isku soo adlayay iyo ayagoo cusub runtii xagga muxuu ahaa amniga iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda intaas waa soo jiita mayna runtii haddana waxaan is leeyahay isteedadii naga horreeyey inaan ka horeynu hadda hadda muxuu ahay kama hooseeyan wixii karaankeenna runtii markaa reer hirshabeelle runtii caqabada badan waa iska jiraan runtii oo maamulka haysto wax hadday yaryihiin ama qof hadduu yaryahay wuxuu u baahan yahay wakti ilaa shan iyo toban sana lix toban sana ku gaaro wakti dheer ayuu u baahan yahay annagu waxaan wakiil ka nahay hirshabeelle muxuu ahaay waa saddex tiir golaha shacabka iyo golaha fulinta iyo golaha garsoorka dowladoo dhan intaas ay ka kooban tahay shaqadeennana waxay tahay saddex qodob matalaada shacabka oo shacabka inaan ka warqabno baahidiisa dhibaatadiisa weliba xilliyada fasaxa lagu jiroo kale inaan tagno dadka xog wareysano baahida iyo dhibaatada haysata aan kasoo warrano kadib aan ku go-aan qaadano aan xukuumaddan kala gudbino aan idhaahdo shacabka waxaan iyo waxaan ayaa haysto waxaan iyo waxaan ayaa shacabka haysto dhibaatadan ayaa haysato waa inaad wax ka qabataa inaan aan idhaahda ayaa shaqada weyn ay tahay aniga markaa waxaan rabaa odayaasha sharaftale iyo marti sharaftalow in adinkala shaqayno midnimada reer hiiraan in adinkala shaqayno marka koowaad inaad midnimada reer hiiraan idinkala shaqayno in horumarkeena idinkala shaqayno in dib u heshiisiinta idinkala shaqayno inaan amniga idinkala shaqayno in siyaasadaha gurlacan ee gobolka u dhex jira in laga saaro aan kala shaqeyno inaan ka shaqaysaan adinkana intaad midna ka shaqeyno midnimada hirshabelle in laga shaqeeyo wadajirka hirshabelle in laga shaqeeyo bushir cabdilcusmaan warbaahinta cadaadow bardweyne mahadsanid bashir madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo qaabilsanaha qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa magaalada baydhabo waxa ay ka sheegeen qorshe looga hortegayo abaaraha soo noqnoqda axmed saadiq yarow ayaa warkan kasoo diray magaalada baydhabo wakiilka qaramada midoobay oo qaabilsan soomaaliya ambasador james swam ayaa soo gaaray magaalada baydhabo waxaana uu kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee qaar ka tirsan golihiisa wasiirada sababta uu baydhabo u yimid ayuu james swam waxa uu ku sheegay inay tahay ka saaciididda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya arrimo ay ka mid yihiin horumarinta iyo dardargelinta arrimaha bulshada ka caawinta dowlad goboleedka koonfur galbeed dejinta siyaasadda iyo dhismaha nabadda iyo weliba u kuurgelidda xaaladda ay ku sugan yihiin barakacayaasha ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kuwaasoo uu sheegay in ay la daalaadhacayaan dhibaatooyin ay keeneen abaaro soo noqnoqday oo ka jira deegaanada koonfur galbeed kulan saacado qaatay kadib waxa ay wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ay shir jaraa'id ku qabteen afaafka hore ee madaxtooyada waxayna u warameen warfidiyeenka imaanshahan james swam ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ah mid markaasi muujinaysa yeedadiilo ku aadan taabagalka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo in xilligani ay cagta saartay dowga horumarka iyo dhaqaalaha kadib markii waayihii dambe ay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ahayd mid ay ka jiraan siyaasad cakiran oo lugtaysay horudhaqaaqida dowlad goboleedka koonfur galbeed oo uu hogaaminayo cabdicasiis xasan maxamed laftagareen taasoo oo la wareegay xilka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhammaadkii sanadkii labada kun sideed iyo tobankii bishii disembar oo uu ku soo baxay doorashadii ka dhacday maamul goboleedka koonfur galbeed shacabka ku dhaqan magaalada laasacaanood ayaa waxa ay ka soo horjeesteen go-aan uu soo saaray madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni shacabka ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa ka hadlay wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha puntland mudane siciid cabdilaahi deni taasoo madaxweyne deni ku sheegay in dooxooyinka wow iyo bixin yihiin dhuldaaqsimeed islamarkaana aan la deegaamayn karin shacabka gobolka sool ayaa sheegay in dooxooyinka bixin iyo wow ay yihiin dhul ka tirsan gobolka sool islamarkaana aan lagu soo xadgudbi karin dhul ka tirsan gobolka sool dooxooyinka bixin iyo wow ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka jira khilaaf u dhexeeya shacabka gobolka sool iyo maamulka gobolka magaalo
warqadda uu soo saaray madaxweynaha puntland maamul goboleedka puntland master deni warqaddaasu waxay ka turjumaysaa meeshaasu inay tahay meel laysku haysto oo ka dhaxaysa gobolka sool iyo gobolka nugaal arrintaasuna ma jirto bixin iyo wow waxay ka tirsan yihiin gobolka sool waxay uga tirsan yihiin gobolka sool deegaankiisa waa la yaqaanaa caalami ahaan meesha uu yahay iyo deegaan ahaan meesha uu yahayba iyo maamulkooda puntland inay si deg dega uga noqdaan oo ay arrintaas ka waantoobaan oo sidii horey loogu heshiiyey ee loo baabi meesha iyo adal yara xadka igu maraa gobolka sool wii agga ka soo xiga waa gobolka sool wii agga ka xigana gobolka nugaal annagu nina ku duuli mayno nina ma haysano xadka yagaana annaga gobolka sool haddaan nahay waxaanu doonaynaa madaxweynaha deni waxaan leenahay madaxweyne waad maasan tahay haddaad tidhi meesha ayaan la degin waanu kugu raacsannahay laakiinse annagaa leh waanaad qirtaa degaannimada gobolka sool inay inay gobolka sool tahayna waanaad qirtaa waxaad kaloo qirtaa in gobolka nugaal xadkiisu yoocada maro xuduudda gobolka nugaal iyo gobolka sool waa wax cad oo caalamiya ma aha wax maanta la samaynayo waa wax ilaa talyaaniga iyo ingiriiskii ku sinaa waxaan leenahay dadka yaan layska horkeenin oo dadka wada dhashay eelkaa yaan laysku dirin waxaan leenahay ya ma ka waran marka hadda gobolka nugaale ee kantarool baan u soo raraynaa arrintaa maxaa leedahay maxaan ku qabnaa dee male
yacni waxa weeye carliga muslimku islaamku waa wada leeyahay laakiin deegaanka iyo jinsiyadda wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum baa ilaahay iyo xad ahaan labadaba waxaana u sheegayaa madaxweynaha puntland horta qoraalkii uu soo saaray wuu ku mahadsan yahay ama reer faroole uu leeyahay maaha deegaan deegaan bay ka mid yihiin deegaanka gobolka sool bay ka tirsan tahay maadaama ay gobolka sool ka mid tirsan tahayna dee waxaa xaq u leh in ay wax ka qabsadaan ama ay ka waxeeyaan dadka deegaanka gobolka sool arrimaha uusan dib uga noqon oo uusan ka fiirsan waxa weeye yacni dadkuna jaar ahaan maayaan loola wada deganaan maayo macaaldaaqisinka xoolaha ayaan la wada daaqi doonin waa axmed ismaaciil xasan dalwiish waxaan ka hadlayaa degmada laascaanood gobolka sool arrintaa bixinaya weyga la sheegaye la leeyahay puntland baa soo dhigatay kontarool wax suurtagala ma aha maxamed sheekh cali ayaa warkan ka soo diray laasacaanood mahadsaned maxamed guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka duuraad kala socoteen raadiyo cadaado warka waxaa soo saarin lana socodsiinay anigoo cumar axmed ibraahim saxiifo saaxiibka shaafici shariif maxamuud ayaa i farsaminay ciddii warka iyagu isaga waxay dib ogaali karaan bejkan internetka ku leenahay radio cadada dot com warkan warka xiga waa bahdii warka raadiyaha cadadooda le sidaas iyo nabadgelyo